kursigaasi in la soo celiyo guddiga go-aanka ay gaareen waa cadaalad bay ku sameeyeen kursi aan la doo doorasho ka dhicin oo ahaa musuq maasuq iyo awooddii dowladnimo ee koonfur galbeed lagu maqluubinay ahayd waa u mahad celinaya meel qolka agtiisa ah ayuu kuraas taallaa lagu fadhiisay su-aasha ugu horreysa uu weydiiyey waxay ahayd xabka kuma rabo lacagtaada qaado war aniga shariif wax kama rabiniyo ergadaan beesha macalluweyne macalluweyne bashikawaanan ka rabaa rabitaanka ummadda beesha macalluweynan uu ku socdaa idhaafaan yari mar labaad wuxuu igu yidhi lacag soddon kuna qaado uu yidhi war aniga shil kasta oo sheeki ma qaadanayo marka saddexaad wuxuu igu yidhi iska bijiyo waa ku xiraa wuu yidhi markuu saasay yidhahan waxaa usoo dhaqaaqay dhinaca hoolka siduu ilaahay u ogyahay wax yar kadib waxaa iga dabiyey labaatan askari midna aniga dhulkaa laga qaaday oo watay nin sarkaal ahaa oo mahad la yidhaahdo dhulkaa laga qaaday iridda ganjeelka banaanka sili ku oodnaa markii meesha aan maraynaa la igemay siligii oo amerikaanka oo qodaxda laha ayaa gacanta farta bidixda midabka iga gaaray waa la isii qaaday xaraanta waxaa lagu dhigtay salida geed weyno hoos madaxtooyda banaanka ku yaallaa liga dhigay corneel abanya sarkaalkii ahaa ayaa iigu yimid warqadaygu sawirtay wuxuu sawiray ergii oo ani ii soo raacday oo kaararkooda aan la duleelin oo banaanka soo baxday isagoo noo tacsiyeynaya oo leh waxba idiinman qaban karo u n kaan u sheegaa isagoo nala taagana calalaas dhacay waa la doortaya la yidhi anigii maskaxdayda dhan dhinacay u baxday waa xanuunsanaa carabkaa igu degay meeshaan ku suuxay wiilishaa meesha iga qaaday waxaan dareemayaa laba maalmood kadiba caqliga igu soo noqday anoo dhex jiifa qolkayga ma garan